أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا bismillaahi araxmaani araxiim wacan oo wanaagsanna khayaarta hawada naga dhagaysanaysaay ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mida madaxa kooxda riddada oo maalinkii labaad looga yeeray xerada xalane ee magaalada muqdisho gaalada caalamka oo cadaadis badan ku saaraya in uu ka tanaasula nooca doorasho ee uu wato iyo maxkamadda sare ee kooxdaasi oo waxba kama jiraan ku tilmaantay doorashooyinkii uu qabsaday maamulka galmudug falanqayn ayaad dhegaysan doontaan dowladda kenya oo magaalada nairobi ka soo tarxiishay mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka kooxda riddada ee ku lugta leh dhulboobka baaxadda leh ee muqdisho ka socda xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulka ashaadala dirirka koonfur galbeed oo u goostay dhanka maleeshiyaadka cabdicasiis lafta gareen kataib al ikhbaariya oo bahaysay muuqaalka weerar lagu beegsaday isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta u tiilay deegaan hoostaga duleedka magaalada baydhaba qaar ka mida jabhadaha hubaysan ee ka dagaalama waddanka itoobiya oo sheegay in ay u midoobi doonaan sidii ay u ridi lahaayeen nidaamka uu madaxda ka yahay abiy axmed wilaayada islaamiga ah ee baay oo deegaan hoostaga magaalada baydhabo ku soo bandhigtay sarkaal tababare ah oo ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada ee xasan gurguurte ee ku sugan magaaladaasi dowladda dabadhilifka imaaraadka carabta oo muwaadin soomaaliyeed u gacangelisay xukuumadda saliibiyadda holand ee qaaradda yurub xaflad ay nabadoon ku dooranaysay mid ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo ka dhacday degmada jilib kelimaadka xafladdaasi laga jeediyey ayaad dhegaysan doontaan qodobadaas kuwo kale iyo hadalhayntii warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan walaalaha bashiir muxiidiin iyo nuur cali warsame ayaa barnaamijka igala qaybgalaya xarumaha al andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo baraha aan internetka ku leenahay ayaad naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka
أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonaa iyo qodobkiisa ugu horeeya madaxa kooxda riddada ayaa maalinkii labaad looga yeeray xerada xalane ee magaalada muqdisho gaalada caalamka ayaa cadaadis badan ku saaraya in uu ka tanaasulo nooca doorasho ee uu wato halka maxkamadda sare ee kooxdaasina ay waxba kama jiraan ku tilmaantay doorashooyinkii uu qabsaday maamulka galmudug haddaba falanqayn arrimahaasi ku aadan ayaanu soo gudbin doonaa aan soo dhoweeya walaalkeen bashiir muxiidiin oo arrimahaasi si dhowla socday haye bashiir bismillaah waa mahadsantahay walaalka maahir maxamed kooxda riddada soomaaliya ayaa wajahaysa ee caqabado isbiirsaday xilli hogaamiyahooda mursad gurgurte uu ku adkeysanayo waxaa loogu yeero doorashooyinka qof iyo codka ah maahir shalay ilaa iyo maanta madaxweynaha kooxda riddada soomaaliya ayaa isaga dabalaabinayay xerada xalana oo atariska ugu weyn ay saliibiyiintu ku leeyihiin dalka halkaasoo kulamo kula qaadanayay safiirada garada caalamka u qaabilsan soomaaliya oo ay ugu horeeyaan kusimaha safiirka mareykanka iyo kan ingiriiska mursad gurgurta ayaa sida wararku ay sheegayaan wuxuu cadaadis badan kadib aqbalay inuu wax ka bedelo nidaamka doorashooyinka uu wato xili ay fashil ku soo dhammaadeen wadahadalo socday muddo bilo ah oo la isugu keenay villa soomaaliya iyo siyaasiyiinta mucaaradka ee kasoo horjeeda walaalka kulamadii shalay iyo maanta dhacay ayaa looga dooday nooca doorasho ee mucaaradku ay doonayaan iyo midka isagu uu wato sidii la isugu dhafi lahaa inkasta oo xasan sheekh lagu yaqaano inuu yahay nin mawaaqiftiisu ay si deg dega isku beddelaan haddana waxa uu hadda doonayo ayaa ah in wakhti uu helo si uu xukunka usii dheeraysto madaxda riddada ayaa ku shardiyey mucaaradka inaysan ka hadli karin doorashooyinka maamul goboleedyada oo uu gurgurta doonayo inuu geysto shakhsiyaad isaga daacad u ah sida ka dhacday koonfur galbeed iyo doorashooyin gaareedkii hadda ka dhacay deegaanada uu ka arrimiyo maamulka riddada ee galmudug xasan gurgurto oo dhistay xisbiga uu ugu magacdaray j s b ayaa waxaa ku jira xubno badan oo isku raran ah kuwaasoo aragti ahaan kala duwan waxaana hadda soo baxaya khilaaf gudaha ah oo ka dhex jiray xubnaha ku jira xisbiga gurgurte arrinta cusub ee walaalka maahirow ayaa ah in maxkamadda sare ee riddada maanta go-aan ay soo saarta ay ku burisay doorashooyinkii ka dhacay deegaanada uu ka arrimiyo maamulka riddada ee galmudug ee codadka ugu badan uu ka helay murtad liibaan shuluq oo ah musharaxa ka socday xisbiga j s b go-aanka maxkamadda riddada ayaa yimid kadib markii xisbiga uu hogaamiyo mushrik shaakir ee loogu yeero towfiiq uu dacwo geeyey maxkamadda isagoo ku eedeeyey in lagu shubtay doorashooyinkaasi walaalka murtad xasan gurgurte iyo guddoomiyaha waxaa loogu yeero maxkamadda sare ee riddada baasha yuusuf axmed ayaana maalmo ka hor yeeshay wadahadal ka hor inta aysan bilaaban doorashooyin gaaleedka maamulka riddada galmudug ayaa waxaa jiray hardan udhexeeyey hardan u dhexeeyey siyaasiyiinta xasan sheekh ku xeeran ee kursigaasi doonayey waxaana dadka ka soo horjeeda in liibaan shuluq uu noqdo musharaxa j s b ee doorashooyinkaasi ka mid ah murtad mahad saraad iyo murtad fiqi xildhibaan ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa dhacdadan uga hadlay siyaabo kala duwan kuwaasoo qaarkood sheegay walaalka in go-aanka maxkamadda riddada uu yahay mid baadil ah oo ay gacmo shisheeye ka dambeeyaan halka kuwo kale ay ku tilmaameen mid sax ah doorashooyin gaaleedkaasna lagu shubtay go-aanka ay soo saartay waxaan isleeyahay go-aan loo raacay baaris qoto dheer oo ku saabsan doorashadii meeshaas ka dhacday iyo siday u dhacday iyo wakhti ku filan oo ay runtii natiijada intaas laeg ay ku soo saari kartay inuusan ahayn go-aankaas ayaan aaminsanahay hal xisbiyoo ka mida ayaa dacwooday macne xisbigaasuna markii uu doodayo xooggiisa meelaha kaadle annaga waa iska warqabnaa deegaankana waa isla joognay degmooyin gaara iyo deegaano gaara ayuu tabasho ka qabay saddex degmo ayay ahaayeen inta ugu waaweyn haddii la dhihi lahaa deegaan hebel ayaa maaragtay wax ka qaldan yihiin codadkiisii dib ha loo tiriyo ma arkininoo codadkii oo dhan waa la wada haayaa dib ayaga dhan ha loogu laabto ma arkinoo seeje hebel ayaa wax ka qaldanayeenoo oo wax laisdaba marsiiyey dib ha loo fiiriyo laakiin inay hal mar si guud u dhahaan doorashadii oo dhan waa nal anfoyd waa waxba kama jiraan iyadii oo dhan waa lagu wada celinayaa ma arkininoo go-aanka noocaas waxaan isleeya waa go-aan dhinac ka raran waana go-aan faragelinno kale ay ku jiraan iyo saamayn kale oo sidaas loo qalloociyaadoorashada iyo isdebyada ay marta maaha waxawaaye ururadii doorashada ka qayb galay waxay sheegeen in codadka la xoogay oo doorashooyinkii waxayna keensadeen cadeymo fiidiyoyaal adinka waa arkaysiin fiidiyoyaasha qaar soojooyinka waa arkaysaa adinka xataa miidiya ay hedeen doorashada waa ka qayb gasheen dad la garaacaayo kuwa oo kaarar lagu wado weelal aniga sidayda horta qofka ugu horreeya oo xildhibaana oo isdiiwaangeliye ahaa oo markii laisdiiwaangeliyay doorashooyinka kow la bilaabay isxoogitaana dhacay marka dadkan xaqay leeyihin waa dacwoodeen maxkamadina waa sida ay wixii u aragtay iyo caddeymihii loo keenay ee ku qanacday
walaalka maahirow ila xog ogaal ah waxay sheegayaan in galka ku saabsan burinta natiijadii ka soo baxday doorasho ku sheegtay maamulka galmudug uu yeeshay ciyaar siyaasadeed oo uu xasan gurgurta lasoo shirtegay ujeedka uu ka leeyahan uu yahay in wakhtiga uu kusii dheeraysto kuna maweyliyo siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo waxa loogu yeero beesha gaalada caalamka ee xalaan ku sugan xasan wuxuu isku dhufsanaya xisaabaad ah in dib loogu noqdo doorashada galmudug oo ugu yaraan saddex bilood soo jiitanto kadibna uu u jihaysto dhanka doorashooyin uu ku sheegay maamulka isku magacaabay hirshabeelle oo isna uu gaarsiiyo ugu yaraan afar bilood oo dib u dhac ah meeshaas wuxuu ka heli karaa wakhtiga muddo kororsiga ka dhiman oo kaafi ah ilaa labada kun toddoba iyo labaatanka kulamada ka socda xerada xalane waxay u badan tahay in madaxa kooxda riddada soomaaliya lagu qasbo tanaasul siyaasadeed sidaas darteed wuxuu durbaba qaatay tallaabo uu isku badbaadinayo oo loola jeedo inuu xariga dheeraysto si uu gacanta ugu dhigo kuraasta baarlamaanka riddada ee ka imaan doona dhanka maamul goboleedyada ee walaalka waxaa kale oo suurtagal ah in tallaabada maxkamadda sare ee riddada ay ku laashay natiijadii doorashada looga gol leeyahay in kalsooni loogu dhiso mashruuca doorasho boobka ah ee xasan gurgurte uu ka howlan yahay waa mahadsan tahay meyr aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen bashiir muxyidiin abuu ayman إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan iminkana waxaad ku soo dhowaataan hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah oo aad qodobo kala duwan kaga bogan doontaan aan soo dhoweeya walaalkeen nuur cali warsame abuushayba aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxamed xubinta ugu horeysa ee hadalhaynta guudmarka mareegaha islaamiga ah qodobka aynu kusoo qaadanayno waxauu yahay faano oo ku baaqday in loo midoobo soo afjaridda abiy axmed iyo xukuumaddiisa waa mid ka mid ah canaaweyntii maanta lagu qoray shabakadda wararka soomaaliya mima waxayna warbixintu u dhacaysaa sida tan hogaamiyaha jabhadda muxaarada fano zamene kasai ayaa sheegay in hadafka dagaalka fano uu yahay sidii gebi ahaanba meesha looga saari lahaa abiy axmed iyo xukuumaddiisa isagoo ku adkaystay in muddada ra-iisul wasaare abiy axmed xilka hayo aysan marnaba suurtagal ahayn in etoobiya laga gaaro heshiisa siyaasadeed ama wadahadal dhab ah zemene wuxuu sheegay inay ku dadaalayaan sidii ay u midayn lahaayeen kooxaha mucaaradka ee ka dagaalama gobolada kala duwan ee gudaha etoobiya kuwaas oo gobolada uu carabka ku dhuftay ay ka mid tahay tigre oo ay ka dagaalanto t b l f iyo oromiya oo ka dagaalanta o l a waxaa xusid mudan in faano iyo tigre ay horay u ahaayeen dhinacyo iska soo horjeeday gaar ahaan markii uu dhacay dagaalkii tigre ee ilaa labada kun labaatan iyo labo faano ay la dagaalantay t b l f iyadoo garab taagneeda dowladda federaalk uu hogaamiyo abiy axmed dagaalkaasi kadib waxaa xumaaday xiriirka fano iyo dowladda abiy axmed waxaana hadda fano iyo ciidamada federaalku ku dagaalamayaan gobolada maxaarada zemene waxa uu sheegay in maanta faano iyo xoogaga tigre ay leeyihiin xiriiro wanaagsan oo ay taageerayaan halganka tigre fano waxay sidoo kale sheegtay inay diyaar u tahay wadahadal dhab ah oo lala yeesho hay-adaha caalamiga ah sida midowda afrika qaramada midoobay iyo midowda yurub hase yeeshee zamane wuxuu ku adkaystay in caqabadda ugu weyn ee nabaddu ay tahay abiy axmed iyo xukuumaddiisa waajibna ay tahay in la iska hor wareejiyo zamene wuxuu kalou tilmaamay in faano aysan hadda xiriir toosa hala lahayn eritrea inkastoo eritrea iyo faano ay horay uga wada tirsanaayeen dhinacii la dagaalamayay t b l f intii uu socday dagaalkii tigre wuxuu tilmaamay in xiriirad siyaasadeed oo mustaqbalka ah uu suurtagal yahay iyadoo lagu salaynayo isbedelada juquraafi siyaasadeed ee geeska afrika hogaamiyaha faano waxauu dowladda abiy axmed ku eedeeyey inay adeegsato daroonka ay ka hesho turkida iyo imaaraadka kuwaasoo uu sheegay inay waxyeelo u geysteen shacabka iyo kaabayaasha rayidka ee gobolada maxaarada iyo tigreega si kastaba ha ahaatee zemene waxa uu si diiran u sheegay in daroniska aysan keeni doonin natiijo wax ku-ol ah balse guusha dagaalka ay ugu dambeyn ciidamada dhulku ay go-aamin doonaan sidoo kalena waxuu muujiyey kalsooni ah in faano ay awoodi doonto inay ka adkaato ciidamada dowladda warbixintii soomaaliya memo lagu qoray ayay taasi ahayd markana websayteka islaamiga ee calamada iyo warbixin lagu qoray yuusuf kabaale oo ka tirsan baarlamaanka daaqoodka kooxda ridada soomaaliya oo loo diiday inuu galo kenya waxaana dib loogu celiyey magaalada muqdisho mas-uuliyiinta kenya ayaa xildhibaan yuusuf kabaale u diiday inuu dalkaasi galo kadib markii uu madaarka magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya uu kasoo degay isagoo kasoo laabtay waddanka sacuudiga ilwerido ayaa sheegaya in saraakiisha socdaalka dowladda kenya ay ku wargeliyeen yuusuf kabaale in uu ku jiro liiska xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka tirsan kooxda ridada soomaaliya oo laga mamnuucay inay galaan waddanka kenya gaar ahaan magaalada nairobi wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in xildhibaan yuusuf kabaale diyaarad laga soo saaray garoonka jomo kenyatta waxaana loo tarxiilay magaalada caasimadda ee muqdisho haddii aynu ku dhaafno warbixintii lagu qoray websayteka islaamiga calamada markana qodobka ugu dambeeya xukuumadda imaaraadka carabta iyo nin soomaaliya oo ay gacanta u gelisay dowladda holland waa warbixin lagu qoray websayteka reediyoga alfurqaan imaaraadka carabta oo ka mid ah dowladaha duulaanka ku jooga soomaaliya ayaa nin u dhashay waddanka soomaaliya u gacangeliyey xukuumadda holland ama netherland oo ka mid ah dowladaha dhaca qaarada yurub ninkan soomaaliga ah oo haysta dhalashada dalka holland ayaa waddankaasi horay uga soo baxsaday waxayna xukuumadda netherlands ay ku raadinaysay in muddo ah laamaha ammaanka qaabilsan xukuumadda imaaraadka carabta ayaa ay ninkani ka qabtay gudaha dalkaas oo u joogay waxayna u gacangeliyeen dowladda holland ninka soomaaliga ah ayaa kadib qabashadiisa waxaa dib loogu celiyey waddanka netherland taasoo xukuumadda dalkaasi horay ugu eedeysay arrimo dhowr ah kuna xukuntay lix sano xabsi ah sanadkii labada kun labaiyo labaatankii imaaraadka ayaa ninkan soomaaliga ah holland ugu gacan geliyey heshiis dhexmaray labada dowladood oo ay isku dhaafsadeen dad ay raadinayeen labada dhinac dowladda imaaraadka carabta ayaa dal iyo dibadba dhibaatooyin kala duwan ugu geysata soomaalida waxaana dhowr jeer lagu eedeeyey inay waddanka ku hayso fargelin iyadoo sidoo kalena la wareegaysaa ilihii dhaqaalaha ee ummadda soomaaliyeed kadib markii ay garab buuxa ka heshay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay dalka ka dhiseen shisheeyaha xubintii hadalhaynta iyo guud marka marigaha islaamiga ayaa intaa noogu eeg markanaan idinku wareejiyo walaalka maahir maxmed iyo qaybaha ka haray barnaamijka afaafareebka wararka aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba لله تاتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى رجيل يملأ الأكوان ذكرا waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhagaysanaysaan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulka shaadaladirarka ah ee koonfur galbeed ayaa goordhow u goostay dhanka maleeshiyaadka murtad cabdicasiis laftagareen wararka ka imaanaya magaalada baydhabo ayaa sheegaya in goordhow uu magaaladaasi ka baxay xildhibaan lagu magacaabo macalin aadan cali arbow oo ka tirsan baarlamaanka daaquudka ah ee maamulka shaadaladirarka koonfur galbeed ee uu madaxa ka yahay murtad aadan madoobe xildhibaankan ayaana u goostay dhanka maleeshiyaadka madaxii hore ee maamulkaasi murtad cabdicasiis laftagareen oo ka soo horjeeda maamulka ka dhisan magaalada baydhaba الله تاتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan kataib al akhbaariya ayaa baahisay muuqaal kooban oo lagu soo bandhigayo weerar ay ciidamada mujaahidiintu ku qaadeen isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta ah u tiilay deegaanka goofgaduud buurey ee hoostaga magaalada baydhaba ee wilaayada islaamiga ah ee bay
وقونا المعركة هيا تقدم وانغمس ثارنا لا تتركه من مرتازك باغي نجس من مرتازك باغي نجس وقونا المعركة هيا تقدم وانغمس ثارنا لا تتركه من مرتازك باغي نجس من مرتازك باغي
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan wilaayada islaamiga ah ee bay ayaa deegaan hoostaga magaalada baydhaba kusoo bandhigtay sarkaal tababare ah oo ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada xasan gurguurte ee ku sugan magaalada baydhaba haddaba waraysi ayaanu la yeelanay taa'ibkaasi waxaana inoo qaaday walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أولا بعد تحية الإسلام أنا ما إلى رو آذن حيدر آمين oo horey inka tarsanay ciidanka oo ridida oo waana muddo badanna haka jari oo waana ka mid hay oo macalimiinta tababarka ka mid hay yaa walibaba alxamdulilah een, dib hayin hanuuniyey oo hadda mujaahidiinta dhatiyo ana alxamdulilah ilaahay subxaana watacaala hay hariiri ilaahay anka towbashani tiidia kala walaibo humaatiyo rafaade oo meelas dhaha taali alxamdulilah ilaahay subxaana watacaala oo dhaha saari waliba anta haddana eh, ilaahay subxaana watacaala anka baryay da qof alla qofki meelasay oo ka dhaha jar oo waan intuusuna haba hafadow intuusuna muslimiinta gacmo furan ha- yaa haka dhowaayi doonaan waan haka dhowaayaan aadan marka hore halkee aad ka raacday ciidanka riddada markii hore waliba karahay magaalada baydhabo gaar ahaan eh, harada laarow salaamay iyo karahi sanadkee sanadkii labada kun labaatii kowtii iyo meelo karahi oo dawyaagadii oo ada bili lihaas ama bili shanaad oo kale meelo see karahi kabacdo marki meelo noogaadi xamran najay harada nacna meelaaro nani haray kabacdo gooba meelas waltubare kaga gaadani kabacda eh, walna gadaashi walna gaadi eerboorka najay kabacdi wadame koraadananingaadi oo dhankaas masar hejeenaningaadi towbar lix bilood ilaa iyo ada bili todobaad yananosinagi meelasa ka dhammaysani kabacdi dibanahanignay hirnacnadi muddo afar bilood gadaaradii oo kale roogni walnagaadi een, dhankaas shabeellada hejeenaningaadi ilaa iyo eeldheer ilaa aadan yawaal alkowthar deernicim eel ali axmed dhulkan seeni Walaa- waa garta ee, aadan waxaad ii sheegtay in ee, muddo sanad ku dhow tababaro aad ku jirteen muqdisho iyo dalka masar qeybna aad ka ahayd ciidankii riddada ee lagu soo tababaray dalka masar bal ee, inta aad deegaanada sheegtay soo maraysay wax dagaalo aad ka qayb gashay oo aad goobjoog ahayd ma jiraa haa dagaal badan iyo jar oo markii hadda sotooselar sade dagaal oo kale se hadda lama mar oo kale eeldheera hayti marnana daarnicima hayti dagaaladaasay una galnayna dagaal oo una nani rafaadee ka jabni lahayni maayo dagaal un hadda ka guulaysani un aro korana ma lahayna dagaalyaal kale jiraan oo ciidan ka haaladaas unaylasooda waana isdabamarnay iska warhayni oo kale oo yoona laka gaadiya jiraan oo waana yoona safayla lanka hasuwe oo waana ku burbureen taasyana mugal ahaantiana horey baan arageen markani dhibaato maayo dheef un haka hadda hakala kulugnaynana ma lahayna dagaaladii aad ka qayb gashay inta aad xasuusato ee raggii asxaabta aad wada aheedeen ee aad soo wada tababarateen ee aad weysay maxaa ka mid aa noo sheegi kartaa Ee, dad badan oo xaaladda saytii oo ka dhamada jar dad oo hadda mujaahidiinta gacantaha xaaladdaas ha ka dhigdayna jaraan oo nolol ahaanba lakagoodayna hata jaraan waa gartay aadan ee, muddo intee laeg ayaad ku dhex jirtay ee, safka gaalada Ee, muddo shan sana buuree ka dhaha jaray meeliyaada hayti waa gartay marka laga soo tago inaad ka mid ahayd ciidankii riddada ee masar ee dagaaladaas gobolada dhexe ka qayb galay markii dambe goormaa noqotay maclin tababare may banaaday muddada lamada kun labaati shanta intii ha ka bilaabata ilaa labaati lita haanaaday waa gartay marka qaabkee ee, ciidanka u tababari jirtay maxaase u qaban jirtay xaaladaas hayti waleybaha ciidanka dhansha ka saabsan dhanka oo gaardaga dhanka tareerinka dhanka hubka walwalba oo nidaam ciidan balle marsiyaay iyo marsii jari aad iyo aad Ada muddo lama koorsi oo kale ha saarnay kabacda koorsi saddeed hiigan hadda lanhay oo hadda in la galan rabo hadda la galafaday ha taasa hayti aadan intii aad joogtay safka gaalada dhibaatooyinka aad meesha ku aragtay ee gaalnimada ah maxaa nooga tilmaami kartaa En, walaan ka tilmaama waliba kamid ah qof muslum eena leh oo aan xaaladaasayti oo rafaad balwadiyo khamradiyo iyo bilaayadiyo ist- isticmaaladaano oo waana dadkii muslimiinta ah xaaladaasayti sunnada rasuul islaamkana ku muuqata en, masaajida ilmada ka daraasayaana dhibaatayaan islaama oo mintan oo jalbaabinta iyo hijaaban haddii la arag oo la dhibaatayo waxyaabo badan dadka ada qof alla qofkiiba sunnada ku muuqata inta la dhabaatay iyo anay shacabka oo hoola inta la dhabaatay oo yacni hamiinkii gori la kabaadayo la dhacaayo humaato badan iyo ka dhaarigi markaani haddaanan fafiiri in suurtagal wayti intaanan noocgaas oo kalena haddaanan dhaman iyo in suurtagal wayti kadib maxaa go-aansatay kadib waliba go-aansaday intaana walaalaha mujaahidiinta hariir ha la sameey kabacda hariir haddii ha sameey oo ogolaadeen intaan has dhiibo waana toba bisheen iyaa ogolaadeen alxamdulilah in suurta galni waana ku guulaysid insha allah waa gartay aadan maanta waxaad joogtaa deegaanka iidaale maamulka islaamiga sidee halkan kugu soo dhaweeyey maxaase la timid adiga
alxamdulilah nabad iyo barwaaga yalla kooy alxamdulilah sifaylena walhayanka dhawaay marka hore ilaahaya halkaanka mahadaya kabacda walaalaha mujaahidiinta dhammaantiyo yaan mahadaya alxamdulilah sifayle lahayanka dhawaay meeluntan waliba lakooy qori gori oo waliba lakooy qori iyonay booshe lakooy oo aaka forty seven ah hal qori iyo booshe laxaga sunaada yabadi maaldareesyo aad iyo aad alxamdulilah markian xaaladaas aan lakoynan walyin laagay walayba qiimasha oo usuuba anqalama neef nadarshee gadameelare alxamdulilah walyin qiimaday waan walisi
waa gartay ee, soo dhoweynta aad la kulantay ee, marka laga soo tago maxaa dareemaysaa aadan maadaama allah ee aa u toobad keentay maantana aad dhex joogto dadka muslimiinta alxamdulilah en koyowkunta waxyaabo badana dareemi markii hore welwel iyo ariiri iyo welbahaara dareemay hadda dhammadaas hadda walalkii dhawe welwelyinka dhammaadan i fikiro badana i haayeen kabacdi marba haddii hayin soo moogtay intabaan lugtay hadeertii alxamdulilah eh, farxad iyonay rinringa dareemay alxamdulilah boqolkiiba boqol yaa ilaahay subxaana watacaala kama hadya ugu dambeyn aadan dadka aad kaga soo tagtay ee falkaas ridanimada ku jira ee gaalada safka u ah maxaad ee, fariin ama baaq u jeedin lahayd waliba meeluntan aanka baagay ee, dhammaan walayba dhallinyarta oo la qaladay oo xaaladaasayti baka sugan ciidanka radida dhatiyo ah qof alla qofkibaba islaamka dhatiis ambaahan intuusa hasdhiibo hasdhiibo kortan suhun anka dhamateen waayo sababta mayba shay oo ilaahay subxaana wa tacaala aan ogolayna ad qof muslung ah hayti markii hore hadda hoobad qaldantii maybak laha has dhiib gaamo furanha laha kii dhawaaye waa sababta xaaladaasayti walahohon i fohoshada dhabtionka dhamateen dibhanis dhiiba islaamka hejehan towbasheenaa laha alxamdulilah qof alla qofkii kooy sidayaan hadda lahayn dhawaay iyonay dadyaana horeeyan lahan dhawaay kasii daron laylahan dhawaay ma qof la fawogow oo hadda inta taalamale hadyada inta koyta si nidaam eh yala hakiin dhawaya maayo qof oo gumaad iyo wala isin meelilisiin kashi sheegahay haddiisin seetan nooco kale lisweela taasayti eh alxamdulilah walaala shisheeyay dhan wal oo kadaybe u beenaw suxuunka dhamataan ilaahay subxaana watacaala an tawbasheena towbadana marwalba furanta ilaahay dartiis hanis dhiiba dibhangnagada diinta islaamka ha galaarilahay القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana wilaayada jubbada dhexe xaflad ay nabadoon ku dooranaysay mid ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa ka dhacday degmada jilib ee xarunta wilaayadaasi beesha aman yabarow oo ka mid ah balweynta gaaljecel ayaana dooratay nabadoonkeeda cusub ee jubbada dhexe xafladda ayaa ka dhacday magaalada jilib waxaana ay beeshu ku dooratay nabadoon macalin buudey nuur ciise waxaana kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada culimo iyo waxgarad dadka munaasabadda ka hadlay waxaa ka mid ah sheekh moxamed balli oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga kelimadan ayuuna munaasabadda ka jeediyey bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsali allaahuma wslm calaa nabiyina muxamedi wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin waqad qaala allahu subxaanahu watacaala wadakir faina dikraa tanfacu lmu'miniin allah subxaanahu watacaala ayaa mahad iskale walaalayaal fadhiga isugu kaaya keenay allah subxaanahu wa tacaala nicamkiisa waxaa ka mid a in maalin kasta inay qabaa'ishu ay dooranayaan ruux hor leh ayagoo ka raba inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala diinkiisa ku hogaamiyo waa nicam ilaahay nicmooyinkiisa ka mid a nabadoonnada maalmahan dambe faraha badan dhan waxa weeye waa nimco waa inay ogaadaan dhanka labaadna waa dardaaran iyo uswo soo taxnayd ilaa waxa weeye abuunaa aadam soo taxnayd weeyaan nebiyullaahi muusa iyo mareer bani israa'iil ilaa nebigeenna moxameda sala allahu alayh waaalih wasalam ilaahayna qur-aanka uu noogu sheegay walaqad akhada allaahu miihaaqa bani israa'iila wa bacahnaa minhum ithnay cashara naqiiban wa qaala allahu inii macakum lain aqamtum asalaata wa aataytum azakaata wa aamantum birusuli wacazartumuuhum wa aqradtum allaha qardan xasana la ukafiranna cankum sayi'aatikum ilaa aakhiri alaaya allah subxaanahu wa tacaala nuqabadan iyo nabadoonnada ama isimada la dooranayo waxay asal ku leeyihiin diinteenna walaalayaal ilaahay baa nooga warramaya reer bani israa'iil labi-iyo toban jufo qabiilo inay ahaayeen mid kastana macnaha oday loo dooray dardaarankii wuxuu ahaa shardi hadday la yimaadaan mashruudka ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu u hirgelinayo waxaa layidhaha in aqamtum usalaa nabadoonnadu iyo nuqabadu la dooranayaa waxaa laga rabaa hadday salaada hagaajiyaan oo ay sakada ay bixiyaanoo iyagu inta bixiyo eelkana ka qaado wa casartumuuhum ilaahay diinkiisa u hiiliyaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ay u gargaaraan oo ay ilaahay diintiisa ay garab istaagaan shuruuddaa shantaa marka laga helo la ukafiranna cankum sayi'aatikum ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigooduu dhaafaya jannooyinkiisaa ilaahay geynaya hadda walaalayaal nabadoonnadu inay shuruuddaas ilaahay uu dhigay ay la yimaadaan inay qabaa'isha ay ka saaraan mugdiga ay ku sugan yihiin ilaamulqabiil baana dilooday waxa soomaali baabi'iyey waa qabiil iyo qodob iyo qabri waxyaabaha soomaali baabi'iye weeyaan oo qabiil macnaha ay macnaha isugu nasab sheeganayaan isku laynayaan iyo qodob iyo article ay kitaabka ilaahay dhinac gelinayaan iyo qabri ay u diiqayaan oo awoowow ay leeyihiin waxa soomaali halkaa dhigay weeyaan nabadoonnadu ama isimadu hadday diinta ilaahay u istaagaan oo ay ummaddaas ilaxwey ay ka dhasheen diinta ku dabaalaan ummadduna waa macnaha way badbaadaysaa ayaguna waa badbaadayaan ummaddu waa nabadgelaysaa ayagana waa laga nabadgelayaa ummadda jannay u horseedayaan ayaguna janno ilaahay bay gelayaan aymaddu ilaahay baa ka raalli noqonaya ayagana ilaahay baa ka raalli noqonaya laakiin isimku marka uu noqdo koofi ama cimaamad ama matoobo haba yaraatee wax la soo kordhiyey ma jiraan dadka uu u yahay odaga say tahay inuu ugu dhaqo oo yidhaahdo waxaanaa laydin siiyey waxaana sharcigu idihu xukumay waxaan qabiilka haddaad rabtaan idinkaale dhiigga weliyu damka u dhaaf haddaadan dhaafayno waa kaa si macnaha shafaafiye ah oo alla aqoona oo muuqata inay qabiilada ku dhaqaan sidaa markay yeelaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waa badbaadinaya camalkana alla waa noo badbaadinaya qabiilkana alla waa noo badbaadinaya marka ismada waxaan leenahay arrimaha inay ogaadaan oo ay xoogga saaraan oo ay ilaahay uga cabsadaan dadka ay hoggaaminayaan baa la doonaya si aysan ayaguna aysan ugu ceeboobin kitaabka ilaahayna aysan ugu dulloobin madadoonka cusub waxaan leenahay ee beesha macnaha gaal jecel khaas ahaan aamin yabarow waxaan leenahay ilaahay ha kula garab galo maanta hawshaas aad qabatayna hawl aad dad ugu faanaysid ma ah aniga waa lay doortay ma ah waxbaan rag dheerahay ma ah waa mas-uuliyad haddaad ka soo baxdana alle kugu jannaynayo haddaad ka soo bixi weydoo laalaabtana alle kugu cadaabaya ciyaadan billaah wajazaakum allahu khayran wsal illah wsalam calaa nabiyina muxamedin nabadoonka beesha gaaljecel ee jubbada dhexe nabadoon haaruun mucalim ayaa munaasabadda ka hadlay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilaah allah mahaddan iskale meeshaan gogashaan nagu kulmay fiicnaanta badan quraxda badan amniga nagu kulmay mahaddaas ilaaha iskale annaga na soo nooleeyey habeenka waa la hurdaa waan la soo noolaana ilaahay na soo nooleeya mahaddan iskale mahad bacdigeeda walaayadeenna jubbada dhexa oo na soo ajiibtay gogashaan nala dhigtay quraxdan qabta oo haddiis ilaahay kuu idmahaya na garab gashay cod iyo hadal iyo ilaahay waa kuu wax kastaba nagu kaalmaysaa mahaddan iskale walaalaha kale oo ayagana na soo ajiibay nuquubada leh culummada leh mahaddan iskale mahad ilaaha iskale mahad bacdigeed ragga gogoshaan dhigay kasoo qayb qaatay juhdi bixi bilcaan leh rag leh mahaddan iskale mahadda bacdigeed walaalayaalow soo dhowaada soo dhowaada dhawaashada bacdigeed aamin yibirow saddex maxamuud adeerkooda la yidhaha adeerkaan waaye aa meeshaan nin lagu dooranaa macalimuudey waa rabnay xibig naga maqneed waayo soo dhowaada ninkaas inaad nala qaadataan oo nala doorataan aan rabnaa haddiis ilaahay diidan assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu nabadoonkii hore ee beesha aaman yebarow nuunow fanax iyo nabadoonka cusub macalin muudey nuur ayaa xilka munaasabadda isugu wareejiyey asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan maanta majliskan iskugu imaanay walaalkay macalin muudey nuur ciise inaan ku wareejiyo xilkii aan u haayey beesha aamin yurow walaalkay intaas ayaan macnaha aan iskugu imaanay waxaan u mahad celinaynaa walaalaha noo soo qayb galay majliskan ee walaayo ee qabiilka nuqabada intaba waan u mahad celinaynaa insha allah intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa maanta ka bilaabato waxaan ku wareejiyey walaalkay macalin muudey nuur ciise wasalaamu calaykum alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mahad dhammaanteed waxaa iskale bilaaw i dhammaad aan aheenay ilaahay subxaana wa tacaala ilaahaygii adduunkan na keenay haddana nooga nimceeyey nicmat alislaam waaliimaan waaljihaad ilaahaygaasa mahaddaas iska leh mahad bacdallaahi waxaa iska le walaayada islaamiga ah ee jubba oo waaligeenna sheecala darwiish uu horreeyo oo ah heer gobol iyo heer degma ayaa iskale walaayadaas mahaddaas ilaahayaa iska leh waxaa mahad kale iskale nuqabada salaadiinta na soo ajiibtay mahad aan la soo koobi karin ayay leeyihiin ilaahaygaan ugu xamdinaynaa mahaddaas mahadda kale waxaa iskale idaacadaheena islaamiga ah oy ugu horrayso al andalus oo islaamka u biyaaniyey haqa islaamka oo isku leeyahay oo kashifay dhagaraha gaalada mahad bay iska leeyihiin marka aniga xilka lii doortay beesha aamin yibirow waan ka ajiibay xilkaas oo ah xil culus aadna u culus aanan ku talagelaynin in xilkaasoo kale lii magacaabo waana ka ajiibay walaalahay shuurur dheer kadib waan ka ajiibay xilkaas oo waxyaabo fara badan ay ku gadaaman yihiin oo ammaanadaas ay culus tahay ilaahayna aayadihiis wuxuu ku leeyahay إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل رسول كان عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته انتاس anigoo og ayaan qaatay xilkaas marka walaalaha waxaan ka rabaa beesha aamin yibarow inay xilkay intii ilaahay iyo kitaabkiisa sunnada iyo kita- kitaabka iyo sunnada intiin ku toosanahay in ay addiicaan haddii aan ka leexdo laa daacata wax addiica melihi intaas walaalaha inay ugu addiicaan ayaan ka codsanayaa beesha aamin yabarow oo anigana aan ahay qof alxamdulilaahi insaan insaanna ilaahay wuxuu ku tilmaamay wa khuliqa alinsaanu daciifa mid tabar daran uu yahay marka intaas ayaan kusoo gebagabaynaya barnaamijka waxayn khalday naf iyo shaydaan iyay ka ahaatay waxayna asiibina fa min allaahi ilaah xaggiisa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxgaradka beesha aaman yabarow ee nabadoonka dooratay ayaa munaasabadda ka hadlay waxaan salaamayaa walaalaha iyo walaayada islaamka jubbada dhexe oo ugu horreeyo sheekh cali darwiish iyo macalmakaatibtiisa salaanta kadib waxaan salaamayaa idaacada islaamka ee alundunis intaas ka gadaal waxaan ku hadlayaa aniga afka culummada beesha aami wirow ee soo dooratay macallimuudey nuur ciise insha allah tabaaraka wa tacaala waxaan rabnaa inaan ku gaabsanno ee waacidduu lahum mastadactum min quwatin wa min ribaadi alkhayli turhibuuna bihi caduwa allaahi wa caduwakum waxaan rabnaa macallinku inuu nagu hogaamiyo ee jihaadka iyo- iyo- waxaan rabnaa jihaadka inaan marka si lixaad leh oo muuqato aan ugu qayb qaadan hadduu ilaahay subxaana wa tacaala ee noo kaalmeeyo اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين.
بسم الله آه، intaan waa salaamadaha uqaasha iyo madaxda meesha iskugu timid inta yacni muslimiinta oo halkaa maanta iskugu timid waana ku mahadsan yihiin waana yacni nagu soo dhoweeyeen jasaakallaha khayra yacni waxaa kalo ninka loo doortay nabadoonko alxamdulilah waxaan ka rabnaa inaas diinta nagu hogaamiya wax allaale wixii islaamka wax u dhimayna iska hortaga islaamka wixii diriska nala ehna asnaga badbaadiya ma rabno inay islaamka isdhib naga sheegto annagana dhib aan ka sheegano wixii islaamka lurhooda inas naga dhiciyo oo jilin aan dhiig annaga aan lahayno dulmi asna siinin annaga kaaynan aan la qaadan waxaa kaloon ka baryaynaa walaa- eh, dadka ummadda oo isaga la shaqaynayo aami yabarow inay ninkaas garab joogsadaan oy kaalmeeyaan oy yacni garab ka qabtaan oy la kacaan oy wax u qabtaan annagana wax noo qabtaan geed waxaa waaye geed weyn haddaas baxo isgarbo bixiyo garbihiisa haddaa la guro isaga ciyo waa dumaa geed yacni annaga garbihiisaan nahay insha allaahu walaayadii yacni nagu ajiibto oo meeshaa nagu aan kusoo yacni ka wacno naga soo nagu soo dhaweysi jasaakallah khayr allaha barakeeya ilaahay wax khayr qaba horteeda ka siiya annagana allaha nagu barakeeya xilka aan qaadnayna allah nala garab gara ninkaas isaga kaligiis wax ma qaadi karno waa la qaadne jasaakallah khayr meeshaana ugu baxa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi araxmaani araxiim maanta ay tahay taariikhda hijriga kow iyo toban rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo sideed miilaadiga labaatan iyo saddex bisha sideedaad labada kun labaatan iyo lix waxay isku raacday beesha qodobadan soo socda lambar kow annagoo ah beesha aami yibarow waxaan dooranay macalin muudey nuur ciise lambar labo waxaan u dooranay in uu ku hogaamiyo beesha kitaabka iyo sunnada lambar saddex beesha waxay ku heshisay jihaadka ka socda bariga afrika kaalin lixaad leh inay ka qaadato lambar afar beesha waxay ku heshisay la tacaamulka diris wanaagga lambar shan beesha waxay baaq toobadkeen ah u diraysaa ragga ka dhashay beesha aama yibrow oo ku jira safka murtidiinta waxayna ugu baaqaysaa inay ka toobad keenaan ayna soo dhoweyn doonta beesha insha allah wabilaahi towfiiq salaadiinta iyo nabadoonnada wilaayada jubbada dhexe ayaa markooda mikrofoonka lagu soo dhoweeyey waxaan maanta halkaan ku soo dhoweynaynaa ugana soo qayb galnay martiqaad ay noo fidisay walaalaheen beelweynta gaaljecel beel ka mid ah oo ah beesha aamin yabarow iyadoo halkan ku calayma saaranayso nabadoon cusub oo magaciisa la yidhaahdo nabadoon muudey nuur ciise halkanna xilka uu ku wareejinaya nabadoon nuunow annaguna waxaan markhaati ka nahay inay meesha nabadoon cusub la timid berrina ilaahay hortiisa aan ka furayno waxaa in lagu dhiibay kitaabka ilahay sunnada inuu ku hogaamiyo meesha intaa kadib waxaan leenahay gobolkan aan ku noolnahay oo jubbada dhexe waa gobol looga lagu maamulo shareecada islaamka ummadda deganee beesha gaaljecel amiirowna ka mid yihiin darisyo badan ayaa wadanka la degan beeshu la rabo in dhiiggeeda la- ku naba- laga nabadgeliyo dhiigga islaameedkeedana uu nabad galo Ee, nabadoonka la doortayna kulli waa nin culamaa sida iga muuqato inuu ku hogaamiyo markuu dhaqanka shareecada islaamka nabadgelyada aslab shareecada islaamka laga helaa Ee, waxaa kaloo halkan kusoo dhaweynaynaa marti sharafka kale ee ka soo qayb galay gobashan oo ay ka mid tahay walaayada jubbada dhexe heer degmiye heer gobol culimmada rabbaaniyiinta ah muslimiinta kale oo ka soo qayb gashay kulli waxaa leena soo dhowaada Ee, waan in la qaadnay waan in la ajiibnay nabadoonka aad keenteen wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan rabaa ilaahi meeshaana suukaana keenay inaan u mahad celiyo uma akhyaarta sharafta leh ee gogashaan dhigatay inta ka soo qabgashay oo walaayo heer gobol iyo heer degmo leh dhammaan marti sharafta walaalaha gogasha noo dhigay dhammaantood waa u mahad celinaa akhyaarey maanta waxaan u malaynaa wax nagu cusub maaha nabadoon la doortaahe nabadoonka la doortay walaalkeen een, macalin muudey nuur ciise waa soo dhoweynaynaa waxaan ku soo dhoweynaynaa kitaabka alla u nusrayntiisa iyo sunnada rasuulka waxaan ku soo dhoweynaynaa inuu ninka la yidhahdo beesha uu ku hogaamiyo beesha waxaa laga rabaa walaalkeen waa keenteen sidii raggii ugu horreeyey ay sheegeen qiila waqaala iyo in derbiga lagu xanto iyo in ninka la yidhahdo muxuu ahaaye qofku inta isoo mutaxo uu yidhaha sidaas sidaas haddaadan ii yeelayn nabadoonba iima tihid waxyaabaha badan oo soomaalida ay u badan taha waaye ninku waa bashar waana gefi karaa waana sixi karaa ha la garab istaago ha la kaalmeeyo walaalow adigana ninka la yidhahdo dadku ku wada jeclaan maayaane yay ku ku wada nicin cadaalad kii ku naca ha kugu naco iyo runshaag iyo sidqi kii ninka la yidhahdo intaas kugu naca dee waxba u dhutimaysa haddii ilaahay yidhaahdo ninkii islaamkuna kugu nici maayo waxaan rabaa intaas inaan ku soo gaabsado haddii ilaahay yidhaahdo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا السلام الله سبحانه وتعالى أيانهم هذا علينا نمعوين كيسان لكوبي كرين نوقع الله يستي ويقول الرئيس نبعة الإسلام والإيمان والأمن والاستقرار الله يا مركزتي مركزتي مركزتي أنا هذا علينا هذا ضماد لهين uma waxaanu mahad celinaynaa walaayada jubbada dhexe waxaan kaloo mahad celinaynaa bahda iclaamka culammada rabbaaniyiinta oo ka soo qayb gashay ina waa u mahad celinaynaa iyo dhammaan odayaasha nuqubada soomaaliyeed gobolka jubbada dhexe ayagana waa u mahad celinaynaa shirkan ka soo qayb galay xafladdan caleemasaarka ee nabadoonka beesha aamin yabarow oo ay u doorteen maanta nabadoon beesha aamin yabarow waxa weeye waa soo dhowaynaynaa walaalihiis baan nahay waa la qaadaynaa waa la xambaarnay addaa idinku keenteen annaguna waa idinla qaadnay waxaan idinka codsanaynaa marka beesha aamin yabarow soomaalidu waxay baratay nin intay soo doortaan miiska la keeno in meeshaas maaragtay looga kala tago hadhowna laga xaxanto meelaha iyo derbiyada adinkaa keenay ninkaasna culmaana waa yahay waa soo doorateen waxaa la rabaa inaad geesaha kala taagnaataan codkiinna waxaa la rabaa inaad geesaha kala taagnaataan calafkiinna laakiin isaga waxyi lacag iyo xoolo wataa korkiisa kama soo degahayo ma imaanahayo ma saa u soo doorateen waxaa la rabaa inaad maaragtay geesaha uga taagnaataan jasaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhagaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu